dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqal raadi iyo hacdaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasyada oo habeen kasta hadoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo arbaca khamis ee soo geliso taladan ay ku astaysan tahay kowda bisha shanaad ee abriil sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu iskashaan in uu ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada kadib markii maanta uu iscasilay wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan goor idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doona waxaa xilka iska casiliyey wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya sababtu maxay tahay wax kale ma ahayn markii aan halkaan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud ahaanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku idhahdaa dhaqanka loo dhaqmay hayada xaggaa ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa wax baad ka bedeli doontaa marka markii maaliga aan ka fiiriyey oo muddo laba kow iyo toban bilan ay tahay qofka wax ku filan waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo goorrow waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliyaasha ciidamada somalilan oo maanta hargeysa kula hadla warbaahinta waxa ay sheegeen in abarkii madaxweynaha muuse biixi cabdi ay filin doonaan islamarkaasna ay si degdega u dhaqangeli doonaan goorrow ayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay go'aan ay ka gaartay kiis nin faldambiyeed ka geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan xukuumadda somalilan maanta hargeysa waxay ku xirtay ku dhowaad soddon ruux oo haween ah kadib markii gudaha magaaladaasi ay ka sameeyeen bannaanbax waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo jeedka loo xiray haweenkaasi qodobada barnaamijkan caawa ad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay sheegeen maanta in dhowaan ay bilaabayaan dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wuxuu ka hadlay lawaritaanka ciidanka xoogga dalka ee maanta la wareegeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doonteen xubinta aadku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan heestaan qodobada ay soo koraya barnamijkan caawa ad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tegi doona anigoo xasan cumar axmedurahim saxiife iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada warasyada aydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo waayahay kulan wacan wanaagsan lehna saaxiibyal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka warfaafintii dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya daahir maxamed geelle ayaa waxa uu sheegay inuu iska casiliyay xilkiga wasaaraddaasi uu ka hayay wasiirka ayaa iscasaaadiisa waxa uu ku sheegay waraysi gaar ah oo maanta uu siiyey idaacadda v o eeda laanteeda afka soomaaliga daahir maxamed gelle wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in sababta isku casili ay tahay in asaga iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan sidaas daraaddeedna oo asaga u go'aansadan xilka uu ka tago halka madaxda qaranka xilka ay ka tagi lahayd wasiirka waxa uu sheegay in kadib koo iyo toban bilood uu xilkaasi u hayay ay suurtogeli weyday in aragtidiisa siyaasadeed oo dowladda uu ku biiriyo sidaas dareedna ay fududdahay in asaga xilka uu ka tago waxyaabaha u xusay wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo habka dowladda ay ula macaamisho xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada go-aanka uu qaatay daar maxamuud geelle ayuu ku sheegay inuu yahay mid aan isku degdegin balse uu muddo aad u fara badan uu ku tahamayay walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegayaa anagu muddo kow iyo toban bil ayaan xafiiska joogay maanta waxaa ku buuxsamaysa kow iyo tobanka bil bishii laba iyo tobanaad waxay bilaabanaysaa berito wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud ahaanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku idhahdaa habdhaqanka loo dhaqmaya hayadaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa wax baad ka bedeli doontaa marka markii maaliga aan ka fiiriyey oo muddo laba kow iyo toban bilan ay tahay qofka wax ku filan waxaan iska jeclaystay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku idhahdaa dadka soomaalida ba maaragtay ay arrinkaa u helaan waaya sababo gaara miyaa jirood la wadaagaysa dadweynaha soomaaliyeed maya dobabaha gaarkaa kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha ha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleeda hanaanka loola dhilgarayna ha noqoto amba maxaan ku idhahdaa deegaanada amba maaragtay hataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ku bedbedeli doontaa laakiin haddana dowladda soomaaliya madaxweynaha ra-isul wasaaraha waxaan uga mahad celinayaa muddadii kow iyo tobanka bilahayd ay fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii soomaaliya u adeego gaar ahaan waxaa la yidhahda samaynta ra-il caamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay waa dadaan saaxiibanahay waa dadaan si fiican isu naqaano waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in laakiin kala aragwanaanshaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu kasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo marka odayaasha saasaan ku kala aragti gedisnaanay waana mahadsan yihiin muddada ay fursadda siiyaan go-aanku soo booda ma ahayn muddo dheer ayuu madaxii ka guuxayay qofkuna haddii uu meel yimaado laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaanku yidhahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii uba aaminsanaa oo ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa iyo inay xoogaa kala gedisaan baahsan ay jirto marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo koley dadkii wareysyadeeda dhegeysan jiray waxyaaba badan dhegeysan jiray waxbay ka dheehan karaan marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan iigu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigaya waaye waxyaaba badan baan tixgelinayay waxaan tixgelinayay dowladnimada soomaaliya ee waddanka waxaan tixgelinayay xurumeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah xilalka ay bixiyaan in lagu xurumeeyo waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kasoreynta siyaasadaha qaarkood ma rabo inaan dowladdii soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyey aan wax ka idhaahdo laakiin waxa kaliya hoon rabaa waxay tahay soomaali weyn inaan la wadaago go-aan igu soo booday ma ahan waa mid muddo aan ruugayay oon meelo badan ka eegayay marka intaas waan jeclaha dadka inaan la wadaago walaal ugaaliye waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berito siyaasadaha ah waxaan rabaa shaqadii aan xukuumadeydii nabad iyo nolol aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin oon hore uga socdo waxa ila siman siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socdo aan wax kala haado soomaalina iyadoo faahfaahsana la wadaagi doona haddii ilaah yidhaah waa gartay marka tallaabada tan ku xigta maxay tahay tallaabada tan ku xigto dadka soomaalina way ogaan doonaan warbaahinta way ogaan doontaa laakiin maantay waxaan la wadaagay oon ugu talagala soomaaliya inaan la wadaago in dowladdii soomaaliya ee wada shaqayntii naga dhexaysay ee ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay wallahi hadi iyaga unbaa jawaab laga helaya laga sugayaa anugu waan gudbiyey jawaabkayga baan ka sugayaa laakiin hadda aniga go-aankaygu waana cad yahay waana qayaxan yahay shaqa ka tegideyduna wayna usluuleysan tahay wayna wayna kooban tahay kolley waa laga yaaba dukumentska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan marka kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii kow iyo tobanka bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay waxyaabihii aan soomaali u qabsoomay amba xafiiskaan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay
daar maxamuud geelle wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaasaha oo sheegay inuu iska casiray xilkii uu ka hayay xukuumadda federaalka soomaaliya hogaansho xasan cali kheyre intaas kadib ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa wuxuu magacaabay laba wasiir oo mid ka mid ah uu bixinaya xilka uu baneeyey eh, wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee dahar maxamed gelle wareegto ka soo baxda xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa wa xilka wasiirka warfinta iyo dhaqanka dalxiiska loogu magacaabay maxamed cabdi xayar maareyo oo horey u ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa loo magacaabay cabdulaahi cali xasan magacaabidan ayaa ku su-aadaysa xilligan saacdo in ka suureetay markuu xilka uu sheegay inuu iska casilay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayar maariye wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xilkaa mar hore ka soo qabtay waxaana hadda uu ahaa wasiirka ganacsiga ee warshadaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya waayahay kulan wacna wanaagsan ilahna saaxiib yahay barnaamijka xulashada warasada ee dhegeysanaysan raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya markaana somalilan taliyaasha ciidamada somalilan oo maanta ay warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxay sheegeen in eh, si degdeg ah ay u dhaqangeli doonaan amarkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi kaasoo degmooyin deegaano ka tirsan gobolka sanaag xaalad degdeg ah lagu soo rogay taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan cabdulaahi fadal iimaan iyo taliyaha ciidanka militariga nuux ismaaciil tani ayaa sidoo jir ah warbaahinta loo hadlay Een, saraakiisha iyo bahda saxaafadda waan salaamayaa salaan kadib shirkan jaraa'id waxaan u qabanay waataad shalay maqasheen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi inuu soo saaray xeer lagu een saddex degmo oo gobolka sanaaga xukun deg dega lagu een laan- lagu la- lagu soo rogay muddo saddex bilooda arrintaasaan doonayna xagga ciidan xagga ciidamada markaan ka eegno inaan idiiga waramo Een, sidaa ogtihiin two thousand seventeenkii ilaa ha- ilaa hadda dhulka aan idiin soo sheegay ee qaare sanaag yihiin qaare sool yihiin dhibaatooyin badan baa ayaa ayaa ka taagnaa ciidamada ciidamada qaranka hadday booliis yihiin iyo hadday soomaali iyo hadday yihiin ciidan kale milatarigaba intaa afartaa sano hawshooda ayay ku jireen waana ku hawlaayeen xoog badan baa ku baxay dhib badan baa naga qabsatay dowladdana dhaqaalo badan bay gelisay waa la tiro koobi karin maamulkii hore madaxweyne silaanyo iyo maamulkan hadda joogay een, madaxweyne muuse biixi intuba xoog ayay geeyeen ay geliyeen waxaa ogtihiin haldoorkii culimo ha ahaado salaadiin ha ahaado inay muddo badan ilaa haddaba ay ay ceelaf weyn joogeen si beelaha halkaa isku dirirayay loo een, nabadgelyo looga dhex dhigo hadda waxay ku dhex jireen inay u kala wareejiyaan geelii iyo iyo hawlihii caynka ahaa ciidamadooda intaa way ku dhex jireen oo nabadda way ilaalinayeen sidaasi leeg sool sidaasi leeg baa magti loo kala qaadayay gome- ee, gobeelaha een, ku dagaalamay dabataag iyo een, dhumay dhibtaatoo lagu soo jiro oo intaa lagu dadaaliyo oo sheekh iyo shariif iyo wixii haldoorka ahay somaliland halkaa isugu tegeen oo kharash badana lagu bixiyey haddana hawshii way joogsan laada waa la socoteen daraata in la dilay niman saraakiila oo ciidamada ka tirsan oo waajibkoogii gu- ay gudanayay oon wax dembiya gelin in bilaash lagu dilay iyagu waa shahiidin oo dulmi baa lagu dilay laakiin maxay ku dhinteen raggaasi baa meesha taalla iska dilun dadka ma aha maxaa sababay ku dhinteen baa taalla waddanka soomaaliya waa land waa la wada degan yahay meel kastaba waa la joogaa inan yaroo een, aan waxba garanayn ayaa aana u keenaya nin weyn oo mutacalima oo waddanku ka maarmay dhibaatooyin badan baa markaa gobollada jira taasaa keentay in ciidamadu la wareegaan ceeri gaabo ceel afweyn iyo gar adag gaar ahaan buliiska iyo milatariguba inay la wareegaan awooddooda oo xukun ciidan lagu hayo ilaa inta nabadgeliyo aaggaa laga xasilinayo waajibkayga distorigaa weeye qof kasta oo reer somaliland ee meel kastaa jooge inaan nabadgelyadiisa ilaalino ciidamadana waxaa iskale shicibka marba dowladda joogtaa ha hogaamiso laakiin ciidamadu ma dhacaanee dowladaha dhaca oo waktu ka dhammaada ciidamada ummaddaa le ummaddaasi nabadgelyadeena annaga la naga rabaa taan hadda aan aan ku dhaqaaqanaana waxa weeyaan nabadgelyadii dadka reer somaliland meelay joogaanba eed idiguba ka mid tihiin inaad ilaalino yaa waajiba wixii nabadgelyada qaranka wax- howlgelinayana wax kastaba ha ku baxaanee tallaabo adag baanu ka qaadanaa amarka dowladdu waxay usoo saartayna waa sidaa in dadka la nabadgeliyo kaxi- kii xoolaha dhanayey kii kii baacmushtarayey iyo kii tukanayay intaba inay nabad ku noolaadaan arrintaasi waa taa waanan fulinanaa een, ciddii ka hor timaadana tallaaban ka qaadanaa waxaa ka mid a bahdiina saxaafadda iyo qolada een, le- website-yada oo siyaa xalay shalay aanu ilaa shalay aanu arknay si kale siyaabo kala duwan u dhigaayay ka halkaa wax dilay iyo ka wixii danta ay eh, bedelaaba waa isla mid qaar baan arkay waxyaabo badan ku hadlayay arrintaas ayaan ciyaar gelin sidaa xaqa ah idiguna warbaahintiina uga warrama sidii ummaddeena aanu nabadgelin lahayn maraakiisha iyo bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacda salaan saaka sababtanu isu isugu ku ye- soo yeedhnay waxa weeye sidaad la socoteen iyadoo la fulinayo awaamiirtii ama xeerkii uu soo saaray madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ayaa maadaama aanu nahay labadii taliye ee kala xukumaya ciidanka militariga iyo ciidanka boliiska nabadgelyada qarankuna iyo shacabka reer somaliland ay dusha ka saaran tahay inaanu shacabkana wax u sheegno ciidamadu iyo waxay qabanayaanna aan u faafino maalimaan maadaamaanu taliyayaasha odinahay si aad la socoteen een, warid kuma seegana wixii ka dhacayay sanadihii ugu dambeeyey een, gobolkaa sanaag meelo badan oo ka mid ah waa og tihiin inta nafo ku dhintay ku naf waayey inta dhaawac ku noqotay inta khasaare hantiyeed tibi inta xoolo kale ku baaba'ay dhammaan waxaa waa la socoteen iyadoo ay taa waxaa kaloo iyana ay og tihiin in siyaasiyiin salaadiin culimo akhyaar haldoorka somalilan iyo qaranka somalilan madaxdiisa oo ka warqabteen inay u guntadeen gobolkaa iyo gobolladii kale ee arrimuhu ka dhici jireenba Een, halkaa markay arrintu maraso sidaa la socoteen waxaa la dilay laba sarkaal oo ciidamada qalabka sida kala tirsan ciidanka boliiska iyo ciidanka asuubta oo waajibaadkoodii ku dhex jira ayaa la dilay sabab loo dilay oo nimankaa loo dilayna waxa weeye wax caqliga bini aadamku qaadan kara ma aha Een, iyadoo arrimaha laga duulayo iyo ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer somalilan ayaa madaxweynuhu wuxuu ku soo rogay muddo saddex bilooda xaalad degdega gobolka sanaag siiba degmooyinka ceerigaabo ceelafweyn iyo garadag taas oo ujeeddadu ay tahay dastuurkuna u bannaynayo markay xaalad noocaasi timaado inuu madaxweynuhu soo saaro isagoo qodobkaa dastuuriga u bannaynaya cuskanaya xaaladda degdega Een, saddexdaa degmo ciidamada qalabka sida ee militariga iyo boliisku sidii falkaa imika foosha xun ee saraakiisha lagu dila u dhacay waxay ku jiraan howlgalkay markii bilaabeen ayay ilaa hadda ku jiraan jiido kala duwan iyagoo wada socda oo iskaashanaya markay caynkaa tahay maadaama mas-uuliyadda guud ee ciidamada nabadgelyada loo xil saaray labadan ciidan iyo ciidamada kale ee qalabka sida iyo kuwa kale amniga iyagoo dhammaantood iskaashanaya oo gacan kale helaya in ay howlgal adag si ay nabadgelyada u sugaan ay galaan heegankaa ciidamadu waxay qaban karaan oo ay xayiri karaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka cid kasta oo looga shakiyo inay nabadgelyada khatar ku tahy waxay qaban karaan cid kasta oo ciidamada howlgalka fulinaya ee sugaya amniga qaranka iyo shacabka reer somalilan is-hortaagta ama ficilo brobogandaa amaba kicin kula kacda degmo kasta iyagoo dhammaan ciidamaduna joogaan imaka howlgalka kaga jiraan degmo kasta waxaa maamulkeeda iyo howlgalkeeda iyo shaqadeeda saddexdaa bilood gacanta ku haynaya ciidamada qalabka sida ciidanka milatariga iyo ciidanka booliiska oo hay-adaha amniga kalena kaashanaya waxaana degmooyinkaa bara hogaamineed oo laga maamulo howlgallada ayaa laga samayn doonaa shacabka gobolkaa ku nool waxaan u sheegayaa in ciidamada howlgalka ku jira ay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan waayo danta qarankaa ku jirta danta shacabweynaha reer somalilan baa nabadgelyada ku jirta waa haddaanay nabadgelya jirin nololi ma jirto waxa weeyaan gaadiid waa in loo hoggaansamaa awaamiirta iyo amaradaa ka soo baxay madaxweynaha qaranka ee ay fulinayaan ciidamada nabadgelyada ee kalaa fliiska iyo militariga iyo ciidamada kale ee amniga ee gacan siinaya waxa weeye waxaa kaloo ku jira hawsha oo la mid ah oo ciidamadu u xil saaran yihiin waxyaalaha nabadgelyada khatar geliyey ee aafeeyey degmooyinkaa qaar ka mid ah waxaa ka mid ah mukhaadaraadka kala duwan ee la yidhaahdo khamriga iyo xashishadda ciidamadu waxay ku amran yihiin cid kasta oo ah dadka waxaa ka ganacsata iibisa isticmaasha inay qabtaan waayo haddaanu qofku daraag isticmaali nabadgelya ma xumaato badanaa dadkaa nabadgelya darada samaynaya inta u badani waa dadka isticmaalo nabadgelya waa dadka isticmaala daraagiska ayay u badan yihiin ee si fudud falal amni daraa u fulin kara waxa weeye saraakiisha la dilay taliyuuna ka hadlay ana ka hadlayo waxaan odhan karaa way shiide iyo waa shahiid waxaananu ballan ku qaadanaa howlgalka ay ciidan ku jiraan inay iyaga iyo ciddii kalee gashaba gacanta lagu soo dhigi doono la qaban doono waxaana weeye ciidamadu waxaa la mid a ninka lagu arko hub saddexdaa degmo hub isagoo sita ciidamadu waxay ku amriyiin inay qabtaan oy sharciga bariyaan waxaan ku soo ururinayaa oon bahda saxaafadda u soo jeedinaya iyagana nabadgelya darrada hadalka wanaagsan ama sida wanaagsana warka loo dhigaa qayb bay ka qaadataa haddii si xun loo dhigana nabadgelya darrada ayay qayb ka qaadataa idina waxaan idinka codsanana haddaa tii warbaahinta in sida wanaagsan aa u dhigtaan oo ciidamada nagaga gacan siisaan nabadgelyadaa ay ciidamadu ka shaqaynayaan waayo haddii warka siduu yahay laga bedelo amaba la iqtiraaco amaba la sameeyo amaba la buunbuuniyo waxaan jirin oo bulshada kala fogeynaya oo xumaynaya amniga iyada lafteedu waxay ka mid tahay amni darrada markaa waxaan bahda saxaafadda ka codsananaa inay sida wanaagsan ee quruxda badan ay u dhigaan oo ay nabadgelyada nagala qayb qaataan oo ay ilaaliyaan oo ay dhowraan shacabkooda waayo saxaafaddu waxaan odhan karaa waxay kaalin weyn ka qaataan warbaahintu noocay doontaba haato warka ka baxa amniga qayb buu ka qaadanaya marka idina waxaan idiin soo jeedinayaa idinkana codsananaa in sidaa wanaagsan ee quruxda badan aa u dhigtaan si aanu ka nabadgelyo darrada wada uga faa'iidaysan waxaan ku soo gunaanadaya oon ku gebagabeynaya innagoo waxaa xaaladdaa kaliftay waa og tihiin oo annagaa soo faahfaahinay in ay saraakiisha hogaaminaysa ee gobolka sanaag ka howlgelaysa ee hadda howlgalka ku jira gacan buuxda siiyaan shacabka gobolkaa ku nool siiba saddexdaa degmo ee ceerigaabo iyo garadag iyo ceelaf weyn awaamiirtana sida loo siiya ay u qaataan cidda u qaadan weydana waxa weeye sharciga ayaa lagu dabaqaya tallaaba laga qaadaya waayahay barnaamijka xulashada warasa ayaa dhegeysanaysan raadiyo cadaado ayuu ninka imanaya markaana magaalada caasimada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyra ayaa hambaliyo ku aadan maalinka shaqaalaha adduunka waxa uu maantay uu la wadaagay dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin munaasabad lagu qabtay magaalada caasimada muqdisho ayuuna khudbadan ka jirshay waa idiin hambaleynayaa kulligiin waa maalintii marqumaalka waa maalintii xalaal quutayaasha waa maalintii xoogsatada adduunka waa maalintii kuwa dhididkooda ku nool waa maalintii kala duwaysay kuwa shaqeeya iyo kuwa shaxaatan waa maalintii shaqaalaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha ee, ummadda soomaaliyeed waxaana aad ugu faraxsanahay inay jirtay wakti dalkani uu ahaa dal weyn marka laga fiiriyo shaqaalaha u shaqeeya waxaan aaminsanahay taariikhdaasi inay naga caawin doonto taariikhda cusub oo aan samaynayno haddii ilaaha yidhaahdo waagaa marka waxaa jiray shaqaale shaqaalahaasi maanay ahayn shaqaalo qabiil ku dhisan maanay ahayn shaqaalo dalkooda hagrada maanay ahayn shaqaalo dan gaar ah leh waxay ahayn shaqaalo dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda daacad u ah waxaan halkan maanta ka maqlayay iftiin la mid ah kii isaga ahaa oo tusaale u ah inay dowladnimadeena soo laabaan waagaa isaga ah waxaa jiray in shaqaaluhu ay shaqada u sinaayeen la midayn jiray aqoonta iyo shaqada waxaan rajaynaynaa marka dib uhabeynta laga wado wasaaradda oo wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii ilaahay yidhaahdo in mar dhow sanadkani markuu dhammaado aan soo gaari doonno in wasiir dambe aanu qof qori doonin ra-iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhammayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhammaystiraan la dhammaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doona dhaqan cusub oo ka mid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dowladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ha ahaato tiyaatarka in suuqa lasoo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii ilaaha yidhaahdo waxaa laga yaabaa inay caqabada la kulanto waayo qolooyinkii rabay weligood iyagu inay cid qoraan waxay ku noqonaysaa dhib laakiin waxaan idiin sheegayaa in dib u habaynta dalka lagu wado lagu sii wadi doono inta qof walbo soomaaliyeed uu dareemayo in dalka la wada leeyahay dowladda sideedaba waxay leedahay saddex xoog mid waa ciidankeeda midna waa shaqaalaheeda midna waa shacabkeeda shaqaaluhu marka waa lafdhabarta intaba sababtoo ah iyagaa la rabaa inay isku xidhaan dowladda iyo shacabka iyagaa la rabaa inay ciidanka gacan siiyaan iyagaa ah safiiradii dowladda maadaama kumanaan qof ay u shaqayso dowladda ana adigu faraxsanahay halkan in laga qiray in cid walba ay heshay xaquuqdeeda waxaan rajaynayaa nidaamkii aan ku ballaynay laba sano ka hor oo ahaa in qof walba oo dowladda u shaqeeyo uu xuquuqdiisa helo qof walba oo xuquuqdiisa helana uu noqdo qof dowladda u shaqeeyo marka waa idiin hambalyaynayaa waxaana rajaynayaa in la lebi jibaari doono shaqada waxaan u hambalyaynayaa dhammaan shaqaalaha rayidka meel walbay dalka ka joogaan waxaan u hambalyaynayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo difaac ku jira gaar ahaan kuwii saakay xoogga ku muqiimiyey argagixisada ee la wareegay beriga waxaan u hambalyaynayaa ciidamada booliska soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga magaalada muqdisho waxaan u hambalyaynayaa shaqaalaha iyo wasiirada soomaaliyeed ee jooga magaalada adisababa ee kula jira wadahadalka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka si ay u soo dhammaystiraan qandaraaskii ugu dambeeyey oo aan la gelaynay hay-adda lacagta adduunka kadib inta aan la bilaabin tallaabadii ugu horreysay ee deyn cafiska oo aad hadda u soo dhowaatay waxaan u hambalyaynayaa shaqaalahaas kulligood ka shaqeeya isxalqaan ee mar dhow soo afjari doona safkii ugu horreeyey dhismaha ee tiyaatarka maktabadda madxafka iyo taallooyinka waxaan idin leeyahay idinkana hambalyo waxaan u hambalyaynayaa qof walboo shaqaale ah oo qayb ka ah dibudhiska dalka maadaama marka halkan aan maanta isugu nimid waxaan rabaa inaan laba erey ka idhaahdo xaggeen joognaa laba sano ka hor wuxuu ahaa walwalkiinu qof waliba mushaarkiisa ma qaadan doona maanta halkan waxaad ka caddayseen laga soo bilaabo janaayo labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa bishii hadda dhammaatay oo maanta bishu ay kow tahay in dhammaadka bisha cid waliba mushaarkeeda uu qaatay oo shaqaala maadaama aan ka gudubnay safka isaga ah marka muhiimaddu maxay tahay marka inaan samayno waayo shaqadeennu ma aha in mushaar la bixiyo shaqadeennu waa dalka in dib loo dhiso waa in dhaqaalaha dalka dibu habeyn lagu sameeyaa dalka diinta laga cafiyaa musuqmaasuqa lala dagaalamaa boqolaal kun oo shaqo la abuuraa waa in ganacsatada soomaaliyeed gacan la siiyaa si ay u helaan fursado ay dhaqaalahooda ku koxiyaan waa in ciidamada dibu habeyn lagu sameeyaa oo la tiriyaa la tayeeyaa la toosiyaa qof walba oo askari ah oo furunta taagan ama shaqo dowladeed u taaganna sida idinkoo kale isaguna uu qaato mushaarkiisa bisha marka ay dhammaato iyadoona cidlo loo soo marsiinayn meed waxay tahay shaqaale iyo ciidanba waxaa qandaraas kula jirtaa dowladda soomaaliyeed ma aha mushaarkaada in cid laguu soo marsiiyo waa in bangigaada laguugu soo ridaa bisha markay dhammaato waa in laga shaqeeyaa inaan dib habeyn ku samayno ciidamadeenna la tayeeyaa loo dhisaa xerooyin ay leeyihiin maamul dhab ah oo isla xisaabtan ku salaysan iyaguna leh xuquuqda ugu mudan dalka laakiin waa inay ahaataa dib habeynta lagu sameeyey shaqaalaha rayidka sidaas ayaa iyagana loogu samaynayaa si aan u ogaano tirada iyo tayada aan leenahay inta naga maqanna aan ku soo darsanno xuquuqdoodoo rasmi ahna ay u helaan waxaan dib habeyn ku wadnaa hay-adaha siyaasadda dalka cadaalad noocee ah ayuu dalku yeelanayaa doorasho noocee ah ayuu dalku ka gelayaa si shacabka soomaaliyeed iyagu ay u codeeyaan awood qaybsi noocyaha ayuu dalku yeelanaya waa su-aalo waaweyn oo u baahan in lagu qoro dastuurka oo shaqadeedu ay socoto oo ay muhiim tahay in lagala hadlo cid walba siyaasi xildhibaan wasiir madax dowlad goboleed laakiin muhiimaddu ay tahay kulligeen inaan soo qadimno shuruudda qarannimo oo ah waa inaan danta qaranka marka hore ka hormarinaa dan walba oo aan leenahay ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay maalinta shaqaalaha adduunka islamarkaasna shaqaalaha soomaaliyeed meel kastay joogaan ugu hambalyanayay maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegan kowda bisha shanaad ee abriil sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka barnaamijka xulashada walaasada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu ninkii maryaa markaana magaalada hargeysa ciidanka booliiska ee maamulka somalilan ayaa waxay maanta ay xabsi u taxaabeen ku dhowaad soddon haween ah kuwaasoo dalbinayay in xukuumadda somalilan iyo hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale ee beesha caalamka inay ka gacansiyaan sidii loo soo day lahaa carruurtooda oo gacanta ugu jira mugafayaasha waddanka liibiya islamarkaasna ay sheegeen in muddo ka badan dhowr iyo toban sano gacanta ay ku hayaan ciidanka booliiska ee somalilan ayaa ugu imaaday goob banaanbax ay ka dhigayeen oo ku taalla gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somalilan islamarkaasna waxa ay ku xidheen xabsi ku yaala xaafadda leera goljan oo ku taalla gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ka hor dadkaas inta aanaysan la xirin ayay hadalena warbaahinta la wadaageen waxaanku markii dambana meel sabada ayay geliyeen oo laydhahaa qolka ciqaabta waxaan kuhi koronto ayay meel walba kaga dhejiyeen inankii korontadii meel walba ay kaga dhejiyeen sawirradiisa waan wada hayaa oo carabkii ka soo dhacay oo indhii ka soo dhacay gabcihuu jajaban yihiin luguhu jajaban yihiin dhibaatadaas aniga iyo dheer inankayga wuxuu ku jiraa meel sabada islaamka ah oo dhan baanu la hadlaynaa adduunweynahaannu u bandhiganaynaa dhibaatadana haysata waxaannu nahay dad danyara marka horeba aan waxba haysanin awlaaddii way naga fududaatay sagaaliyo toban jirkaa ugu weyn god bay nagaga jiraan wixii aannu heli karaynay haddaannu daarad yar lahayn iyo haddaannu baryaynayba waannu ka bixinnay mar labaad baa la kala iibsaday liibiyaan gaala baa naga haysta sabad buu beerka u dhigay silsiladaha ku xidhan korantuu ku dhalaalinayaa shahaadadiibuu u diiday hooyo weliba marka ay maqasho ilmaheeda dhibaatadiisa iyo oohintiisa way dhacaysaa koomay gelaysaa guryahaannu ka soo baxnay garan mayno adduunyo ma haysanno dhibaato xooglaana haysata aniga odaygaas isagaannu u iibinay mid jagadii markaannu iibinnay ayayayuu odaygaas gidaar seexda gidaaradaannu seexannaa laba maqsina waannu u iibinnay tiyo caynka ay tahay ayaa siddeed bilood halkaa lagu haystaa haddana nimankii taariibeeshaabaa ka yaacay niman kaloo cusubbaa qabsaday waxali inta inlee keena waxaanu leenahay haddaba muslimka gaalada kulli soomaalile waa in maanta arrintaanuu sheegno wax ka qabataa marka foodka la doonaayo foodka annakaa ku ridna madaxweyne annakaa dooranna baarlamaanka annakaa dooranna dowladdaas annakaa dooranna dhibaatadaasi markay dumarka haysato maxaa wax looga qaban leeyahay ee naloo dhegaysan leeyahay waxaan ka cudsanayaa adduumaadka meel walbay joogaan soomaalida ummadda nebi maxamed inayna caawiyaan oo ay wax nagu taraan waxay gu yidhahdeen siddeed iyo toban kun oo dollar soo dir waxba uma hayo inanka yarwa agoon ilaabaa xaaladdeeda waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay dhibaatadaa naga qabto mid ka mid a dadkii goobjoog u ahaa markii la xiriyey haweenkaasi ayaa sidani warbaahinta la wadaagtay meel baanu maxaytay fadhiisannay annagoo codkiis ka duwanoo boodharka hooyooyinka ooyaya dhalinta godka ay ku qoranta haysana ayaa waxaa noo yimi gaadhi xaajiyadan oo askaro buuxda iyo maxaytay gawaadhi dabayaacisa waxaanu ku niri dhibaato ma wadna eegta boodhka akhrista boodhkii markay akhristeen labadii boodh way naga qaadeen anaa ka dabata waxaan ku war labadeeda boodh soddon doollar baanu lagu sameeyey hooyooyin masaakiin anna soddonkayaga doollar nasiya boodharkayga aanu caalam ku codsanno ku barinay dabeetana waxay yidhahan waan idiin soo celinaynaa boodharka waxaanan idinku yeedhinaa madaxweynaha ku-xigeenka wasiirada caalamka annaga wax idinla qabanana halkaa noo sii yara fadhiista markaan barti fadhiisanay aanu ku yara suganay aanu islahayn dee waxbaa laydin soo wadale hooyooyin baanu si raba u fadhiisano wada fadhiya ayaa waxaa noo yimi aar aryuudii oo xaajiyada dhana waxaa noo yimi lix shan iyo mooy saddex waxaa ayan waxna lagu gurayo xaajiyada oo askar oo madhan oo layidhi islaamaha kusoo gura dabeetana hooyooyinkii waa la garaacay waa lagu wada tuuray markaan anigu arkay aad in islaami loo garaacayo la tuqaantuqunee lagu gurayo ayaan anigu qunyar maxayta meesha ka dhaqaaqay sababta hooyooyinkan cabanaya loo xidhay ma laydii sheegay haa waxaana lagu yidhi maxaa- m- m- waxaad wadaan sheegta dabeetana askari nin taliya aan hor istaagin waxaan ku taliya waan kuu sheegana dhalinta godka ayaanu hana dhiman hana noolaanta marka ubadka yagaanu caalamka dadweynaha u baryana dee waxa ilaahina barya hor sheeda dhigta adiga ma wiilkaagaa ku xidhan aniga wiilkaygaa ku xidhan xalayto isagoo garaacaya ayuu ii soo dhigay oo la tobankii cidiyood baan ka saaraya wallaahi alcadiim saaka wuu ii soo dhigay isagoo ooyo igu le toddobiyo toban kun iyo shan boqol oo doolar haddaad soo dhigi weydo waxaan ku maydkiisa inta soo gowracaan ku tusayaa shan iyo toban doolar horena waan ka bixiyey adduun shan shan iyo toban kun oo doolar horaan ka bixiyey waana agoon maxay ta shan iyo toban agoona ayuu maxay ta ka mid yahay intii horeba dawaryo silic baa lagu keenay toddobiyo tobanka iyo shantaa boqol imkana ma heli karno dad waxaan isla caalamka dadweynuhu haydin caawiyaan barnaamijka xulashada urasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna ka imanaya saaxiibyaal markaana puntland madaxweynaha ee maamulka puntland siciid cabdulla xadiin ayaa maanta wuxuu shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee puntland oo maanta lasoo hormariyey shirkan ayaa waxaa lagu hadlayay arrimo ay ka mid yihiin safarka daniya ee imaaraadka carabta kenya dhinaca ammaanka iyo qodobo kale wasiirka wasaaradda waraafinta isgaarsiinta dalxiiska ee puntland ee cali xasan axmed ayaa ka warbixiyey waxyaabah kulankaasi looga hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa een maanta qabsanay arbaca ah oo la soo hormariyay shirkii khamiistaha caadiga ah ee dowladda puntland oo lagu qabtay madaxtooyada waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowladda een, puntland saciid cabdilaahi deni iyo een, axmed karaash arrimaha laga hadlay waxaa ugu horeeyey oo madaxweynuhu u diray hambalyo een, shaqaalaha een, adduunka maalinta adduunka ee bisha maxay tahay een, kowda een, kowda may ee uu ugu hambaliyey shaqaalaha dowladda puntland iyo ka soomaaliya iyo kuwa caalamka intaba ayuu ugu hambaliyey waxaa kaloo laga hadlay safarkii madaxweynuhu ku tegey dalka dibadiisa wadanka imaaraadka iyo nairobi aada iyo aad baa arrintaas madaxweynuhu warbixinteeda ugu dheeraaday waxyaalo u faa'iido leh een, dadka reer puntland oo ay ka mid yihiin een, xoolaha in lasoo furo xoolaha een, ee, dowladda puntland iyo in laga hadlayo dekadii maxay ahayd boosaaso een, dhisideedii iyo dibhabeynteedii oo ay db weed ay ku haysatay qandaraaska iyo arrimo badan oo amniga ku saabsan ayuu madaxweynuhu kala kala soo hadlay Een, wuxuu noogu bishaariyey madaxweynuhu arrimaha uu la tegey oo weliba si ka duwan sidii hore iyo dhaqankii hore isaga oo een, aqoon u leh sida loola maxaytay dhaqmo Een, ayuu noogu bishaariyey arrintaas inay guul kusoo dhammaatay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu soo maray een, dalka kenya magaalada nairobi halkaas uu kula kulmay maamul gole- dowlad goboleedyada qaarkood halkaas joogay iyo safiiro badan oo soomaaliya daneeya een, arrimo badan oo ahayd xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo wax walbana ka caawiya oo ay ka mid yihiin ka sacuudiga ka sweden ka ingiriiska ka maxay tahay safaarado badan buu ku soo eh, soo maray halkana way ugu yimaadeen safiirkii ingiriiska iyo kii masaarida oo maalintuu yima isla saacada kabacdi waxaa soo degay safiirka ingiriiska arrimahaasna waxay ahaayeen arrimo een, madaxweynuhu nooga warbixiyey Een, waxaa kaloo oo laga hadlay een, dib u habeynta dhaqanka dakhliga oo wasiirka maaliyaddu isna oo in badan bil muddo ah ku maqnaa een, bari een, boosaaso iyo muxuu ahaa karkaar iyo dhulkaas een, habka dhaqanka dakhliga loo maareynayo isaguna uu ka warbixiyey Een, arrintaana si fiican baa maxay ahayd shirka lasula qaatay waxaa lagu qabtay magaalada garoowe ee shirkii kalluumaysiga een, oo ay ka soo qayb galeen wasiirka een, dowladda federaalka soomaaliya iyo muxuu ahaa iyo dad fara ilaa saddex boqol oo qof een, iyo dowlad goboleedyada wasiiradoodii een, muddo dhowr ashuu soconayey muhiimadda ugu weyne waxay ahayd sidii loo suuq geyn lahaa hantida soomaali aynu leenahay haddaynu nahay reer puntland oo ah kalluunka iyo xeebta ugu dheer muhiimadiisu intaas bay ahayd waana lagu guulaystay arrimo fiican baana ka soo baxay oo communique ah allahuma mustacaan waxaa kaloo oo lagu qaybiyey shirka in yaroo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha een, xeerka howlgabka aan, eh, shaqaalaha dowladda puntland iyana in maxay tahay insha allahu een, wasiirkuna waa ka warbixiyey een, sitimaanka soo socdana een, golaha wuu keenay waa la soo akhriyaya golahaana ka doodaya sitimaanka dambe howlahaas iyo abaarihii oo iyana meel bacan maraya iyana maxay ahaatay guddigii een, loo qaybiyey madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayey iyo sidii loo dardargelin lahaa een, meelo kooban baa roob ka da-ay dalka intiisa kale waa abaar biyo dhaamis baa lagu jiraa Een, intaas baynu maanta kusoo koobaynaa een, wixii lagaga dooday een, een, shirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda waraafinta ee maamulka puntland cali xasan axmed ayuu kaasi oo ka warbixinaya kulankii lasoo harmariyey ee golaha wasiirada maanta lagu qabtay ee magaalada garowe ee caasimada puntland waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada wareysa ayaa dhegeysanaysan raadiyo cadaado ayuu idinka imaanaya saaxiibayaal markaana magaalada galkacyo ee gobolka mudug koob iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ayay ahayd maxkamadda rajo koowaad ee ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa ku riday xukun dil ah ciidasan cabdisaaq xuseen tahliil dhinaca lugeela xilligaasi ka dambeeyey ayay soo qaateen qareena difaacaya eedasanaha racfaan kaas oo lagu keenay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ee magaalada caasimadda muqdisho inkastoo kiiskan muran uu ka dhex abuuray ee degmada gaalkacyo oo u kala qaybsan maamulada puntland iyo galmudug kiiska cabdisaaq haddana xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida ayaa isku howlay baaritaan eedasana loo haysto oo ah arrimo al-shabaabnimo xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa afar labaatanka bisha saddexaad codsaday in la horgeeyay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya sida laba isbuuc kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa saddex jeer oo kale ah lixda saddex tobanka bisha ilaa toddobiyo labaatanka bisha aan soo dhaafnay u fadhiisatay eedda cabdisaaq xuseen tahliil dhinaca caloolgeelle muddo kow iyo labaatan cisho ahay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ku bixiyey dadaal fara badan oo ah hubinta eedda argixisnime ee dasanaha weliba horey lagu xukumay balse buray kadib markii ay aqbashay raafaanka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa cuse ugu badan lahaa ee kadib markii eedda toddobiyo labaatanka bisha tagtay soo jeediyeen inaysan sii wadi karin xoggooda eedda ka dhanka haydasanaha waxaa kaloo ay soo jeediyeen in tallaabeen ammiin oo la duldhigo eedasanaha iyadoo la fiirinayo danaha guud ee gobolka mudug qaranada u doodayay eedasanahaasi ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta fadhigii ugu dambeeyey xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida waxayna sheegeen inay aqbalayaan wax kasta oo ugu jirto danta guud ee dowladnimo ilaalinta nabadgelyada gaar ahaaneed ee magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug shanta bishan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aan ka soo saartay cabdisaaq xuseen taaliil waxaana ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya amartay in si degdeg ah loo daayo xabsiga haddii aysan jirin dembi kale waxaana sidoo kale amartay inuusan ka bixi karin magaalada caasimadda muqdisho muddo laba sana ah ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa amartay in ciidamada ammaanka ay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa ku dhowaad muddo shan sano ah iyo in toddobaadkiiba mar uu iska diiwaangeliyo xarunta dambaarista ciidamada si ay dhiida ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho siduu warbaahinta u sheegay ee gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ee genaraal liban cali yarow qayb gudoomiya barnaamijka ayaan sla soo gaareen kusoo dhawaada xubintaad ku xiisaha badnida kalamaan waxaan ku sheegay shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysi war maanta waa maalintii shaqaalaha adduunkee idinku majin baa u shaqaysaan war una baalgamuunda ad hodmeel dotcom dadyawa ena ay inshagayana aryadhaha maalinta shaqaalaha adduunka waa la xusaaho waa aragnaahe maalinta baagamuudada adduunyada xaa loo xusi waayo xay hallaysa war shaqada sharafaa ku jirto loo xusayaae maxaa baagamuudda karaamaha hoyloodoo loo xusaa war wasiirkii warfaafinta soomaaliya ahnan bilkiilaha rediyo risaala ayaa maanta shaqadii ka tegey war nimayoo maalintii dhowata markii abwaangura sida degdega xilka looga qaadayey ayuu wasiirka warfaafintu wacay markaasuu ku yidhi guurow inaan xilka kaa qaadaan lay amreye la soco markaasuu ku yidhi guure hagaag waajibkaaga gudo waxaad iga dambaysaaba waa tayrta maantayahe adiguba idaacad waa leedahay wareedha abwaanguura maqumay baa isagu waryasan afku leebli iyona ilka leeblima dheegi jarne ka qaad ka qaad ka qaad guura shaqada war maxaa looga qaadayaa warwar idaacadda kulmi ay sii daysaa looga qaaday warwal mooshiidin shaqo afarsan inoo dareertalanka talagalya lamasina nyaanyow ku qobadahin ay fade kaasaadowna war idaacadda kulmiye ma maamulo guuraniyow aryaadhaha shirkii dawladda weyn iyo dawladihii yaryaraay ee durriyadeeda ahaa iyo garoowe loogu diyaarsha dib miyay u dhigeen
dawlado badana waana dadaal yara war dawlad goboleedyada madaxweynaha shirkii amniga ugu yeedhay waana ka diideen ma iyagaa garoowa ugu yeeruu haddana ka yeelaya war dawladnimada meeli maamud ee maslahadiya ka aragda seedase war axmed madoobe dalkii daraska ay ahaayeen ee kenya weli joogaa ee shirka garow wax kuma laha miya asaga aryaadhaha anigu axmed madoobe war ka mahayee xaafmugow gaalkacyo tega wuxuu yidhi dadka iyo dalkuba xaalad adagay ku jiraane saalixiin ha loo akhriyo bunna ha loo dubo hana loo hadiyeeyo ha loo duceeyow ka wadyaahe warnimiya warda saalihiin dadkiri dhimadiya len hadiyey jiri ame la bilaawo ino haanoo len hadiyey waryaadhahen waryaadhahen war ma haysaane dowladdii jamhuuriyadda somalilan soddon islaamood oo ka bannaanbaxayey carruurtoodiioo ka tahriibtay in loo soo celiyo ayay xabsiga ku gurtoo imminka islaamihii xabsiga liinta ku cabbayaan war sidaas maahine xibin ka tirsan xisbiga waddani waayo maanta waxa hargaysa lagu xihay war somalilan war kama haysaane gobolladii xaaladda degdega ay gelisay ayaa ciidamo dheeraada la geey warniya wax degdeg la geliya adaa kuroonniyo qaylad igu dish war madaxweyne farmaajo wuxuu la kulmaa layidhi guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare wuxuuna ka codsaday inay wada shaqayntii soo celiyaan hindise sharciyeedyada hor yaal golayaashana ay dardar geliyaan aryaadhaha madaxweynuhu lamada guddoomiyoon wada shaqayn mudda u dhex joogay xaw u maslaxay waaye hadda mugay xaajada kululaata miyou ku soo baraaruga war caana daatay dabadood la qabay caana daatay baa dabadood la qabay dabadood la qabay waryaada war ma haysaane maxkamadda puntland hadda ka hor nin ay dil toogashaa ku xukuntay ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maanta fasaxday war war kama hayside ninka waxaa lagu xukumay inuusan laba sano xamar ka bixin shan sannana inay ciidanku dhaqdhaqaaqiisa la socdaan asbuuc kastana mar inuu si adhiida iska soo diiwaan geliyo war xukunkan xukun ugu cusub waaye xaggee laga soo deliisha aryaadhaha idaacada kulmiya beriga waxay samaysaa tartanka isku aadka jadwalkii bisha ramadaan warwar ma haysaane nin soomaali maraykan oo booliiska maraykanka ka mid ahaa ayaa naag caddaana dilay war meelisanka faylatima ma aragnaan meel bisan seetaan dadlayka dilaasana war soomaalida waa gacan fudud ee aamus hadda waa xiran yaha welina lama xukumin war nimayo war ma haysaane waxaa la yidhi shan sargaaloo ka tirsan al-shabaab ayaa afar iyo labaatan saac gudahood saddex gobol oo soomaaliya ka mida iska soo dhiibtay war maduurkaa ku kulaaday ama duqayntaa ku badatay war waxaa la yidhi dadaan diinta eebbiya sharciga diiday odhanaynin daacadna u ahayn oo ficliyan dabamaraynaya dusdus iyo khayaanana wadiyo been wax lagu doono oo daaya laga weysan yahay soo dembigu maaha ilaahow raxmaanow dembu abagalnay ixtiraafsannaa dukum daakum ninku weeleedi daa'in eh war ma noo ducaysa muse waana abaarta warnimayo waxaa la yidhi cudur galay magaalada ninkii baadiyo u raadshay oo gubaya dhabar caafimaad looga socon waayey asagaa xanuunsana ku koobyaanan sii badin asagaa xanuunsana ku koobyaanan sii badinan qanqanqa aad ka ilowda war taliyo ciidan haddii lagaa dhigi lahay amniga dhagaxaanaad ka raadin laheyd war war ma haysaane ciidanka milatariga soomaaliya waxay la wareegeen berigii reed war tumungoora gobsadeenu waan hakataba jireenna hata beelu hoba beri hangabahana war yaaya maxaad u murantaan war muranka iska daay
muranka ragaa biishade
aad iyo aad yu mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan kusoo dhawaada heestii belagow barnaamijka idin la qaaday heestaad maqlayseen waxaa gabagabaata barnaamijka caawa soo saaray ilaa socodsiinaya anigu xasan cumar axmed raxmi saxeefo iyo barnaamijka ii farsameynayay tan intaan barnaamijka dib dab u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
dalkaygama soo amaahanin waa dadkaygii falcadaydii adduuydiliyo haddaan dilo dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii falcadaydii
Dawya dhaqtar mau samaynaa
dibuu heshisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dibuu heshisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee
noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne